inoo suurtageliyey inoo fudeydiyey dhibkii halkaa ka dhacday inay maanta halkaa inoo soo gaadho waaynu nabad qabno oo gogol nabadeed ku fadhino ilaahay baa mahadda leh ilahayna inaynu mahaddiisa badinaa baa wacan waxaa kale oo meesha ay tahay waxa weeye ikhyaarey in badan baa laga hadlay arrintaana hadal kale marka u horeysa aada baan idinku mahad celinayaa ikhyaartiina sharafta leh mahad aada iyo aada u ballaadhan ee labadan beelood ee hawshu wa maxay dhibtanu ka dhex dhacday ah sida qiimaha leh ee dhibtii dhacday sidaa uga hawl gasheen oo culayskay lahayd labada dhinacba uga hawl gasheen ee wax noola qabateen ee noo maqasheen aada iyo aada baan idinka mahad celinaya maxay ahayday waxaanan ilaahay ka baryayaa horena waa ugu ducaynay dhibtii dhacday in ilaahay khayr inoogu bedelo sanadkeedana ilaahayna siiyo meelihii ay ka baxay dadkii baxayna ilaahay ugu ugu bedelo khayr iyo ijaabo maxay ugu bedelo inta dhaawacana ilaahay shaafiyo inteedni ka hawlgashay iyo wixii aa ka qabatayna xasanaadkeeda akhriya adduunku in ilaahayna siiyo dhammaanteedna wayna siiyo intaasuna waa mahadiya halkaa arrinkan isaga ah ikhyaarey haddii aanu nahay ehelkii idiin soo gurmaday ee markii dhibtu dhacday idin yimi ee idinla fadhiyey waxa weeye horta marka u horeysa daar ilaahay waxa noo ah oo ay noogu xidhan tahay sidaa uu sheegayey maxay ahayde garaadku nin waliba horta markuu xilka qaaday daar ilaahay buu maray ninkii ka dhex dusay imanka hawl waa iska waa iska badan tahay waa meesheeda waxaanu maray oo kale daar ilaahay inaanan cidna u exan maxaan u exana labadayadii gacmood baa tihiin labadayadii gacmood ayaa tihiin inaanu intaa cadaalad wixii caqliga igu noqdo cilmigu noqdo miisaanka idinku saarno oo aanaan qolana wax gaara ugu gungumin uguna isqaloocin ayaa horta ayaanu ku dhaarsanad oo dhaarnaga ah waxaanu ku soo ambabaxnay idinku niman caynkaas aheeda maaha mid halka nagaga dhalasay taa waxaan leeyahay sabaabdinanisugu waa iska badan yahay waayo alxan ma dhegaysta baa layidhi marka tala laga hadlayo laakin waanu ognahay wax kastoo jira waxaanu ognahay haddaan carabka ku dhufto in maalin walba dhagxaan laynaga soo daba tuurtuurayo oo dad ku hawlan yihiin inay buriyaan nabaddaa halkaa aynu ka wadno inay buriyaan nabadda aynu halkaa ka wadno inay qaar ku hawlan yihiin oo dadka ku dhex jiraan oo caruuraha iyo dumarka kicinayaan baanu ognahay maha raggiina raggaan hadalkaa ula jeedaa waxaan leeyahay waxaan wa waa tusaalayga ta sababta keentana waxa weeye nabaddu cadow badan bay leedahay waa noloshii markaa qaar baa dharigooduba ku karaa dee dhibta kuwii dhibta uu ku karayay dharigoodu ee ka faaidaysanayay nabad ma daneeyaan laakiin noloshu waa nabadda waxaan leeyahay ikhyaarey dadkii dadka u talinayay baa tihiin nabadda ah maanta wixii dhacay aynu doonay intii ugu intii halkay ku joogtay inaynu ku joojino oo qorigii iyo rasaasii kala tuurno oo inamadii guryaha ku celino oo caqligeenu taliyo aynu doonayno waa inaynu horta inta dambana inagoo ilahay la kaashana dhamaystirno taasi waa qodobka qodobka labaad waxa weeye ikhyaarta aanu xullay ee aanu idiin xulnay ee aanu leenahay aakhiriya adduunba ta ugu qiimaha badan le waa taa taasuna waxa weeyaan waa sida keliya ee markaanu mid walba qiimaynay aan uma garanaysa ereyga masalan dadkeenu waxaa la yidhaha had iyo jeeraale masalan nin baa wuxuu yidhaha waxaan jecelay in xeerka laygu laygu laygu gar qaado shareecadeenna ama diinteenna ilaahay subxaana watacaala markuu inoo soo dejiyey akhiriya adduunba wixii khayr noogu jiro ciiddaa midkaa ciiddaana ku dhaho culimadaa fadhibe ilaahay kuma dhaafin laakiin waddo qaldanoo inagu aynu iska baranay ayaynu u qabnaa in haddii waxa aynu taa kala raacno inay ka qiimo badan tahay oo macnaha shareecadu aanay dhammaystirnayn oo tanu dabadeedna ay naaxnaaxintii iyo dhamaystirkii tahay ilaahaygii adduunkaa aynu taagannahay dhexdiisu sameeyey noloshu in wuxuu inoo soo dejiyey ee waxaa arkaysaani lagu qurxiyey sameeyey caqligeenna ma maxayday waxa weeye isagaa inoo dooray markaynu dad islaama nahay ee aynu tukanaynana weliba iyada ku kalsoonaana markaynu tukanayno ee aynu soomayno aynu salaadayno ee aynu maxayday xalaasha maxayday isku guursanayno yani waa inaynu ku kalsoonaanaa oo aaminaa weeye meelaha aynu ka jabanahay ama maanta baaba ayna haystaa uu ka maxayday ku aroorayana taasaa kamid ah waxaynu nahay ummad islaam sheeganaysa laakiin islaamnimadeedu dhexda ka xidhan tahay oo camalkii ay ku dhaqmaysay inteedii badneed ay ka maqan tahay ereygaasuna waa iga xusuusin tan markaan usoo noqdo ikhyaaraysaga ah waa idin xulnay labadaa qaybood ee aanu nidhi hayskaashadeen ayaanu idin xulnay inaad ku kalsoonaataan oo dacwadiina mid labadiina dhinac qolo walayba wixii aad ka dacweyso aa halkaa kaga hadashaan oo dabadeedna ay maxayday eegaan weeye anaguna maxayday sidii la sheegay aanu un unahay marjicii ka dambeeyey markay dee go-aan wixii ay iyaga la noqota ay soo gooyaan waa idin dooraynaa waa idin xaqsooraynaa idin kale eexan mayno mid walba siday tay baanu u eegaynaa waxaan leeyahay muxuu ahaa hadalkaa waxa galabta iga keenay waxyaabo badan oo jir jira baa iska jira anigoon ku guda dhac ahayn waxaan leeyahay waxa maan maxayday sidaasaynu aan aan maxayday ku isku aamino ha la isku aamino sidaasaananu maxayday arrinkii maxayday u dhignay waxa weeye hawshii labadiina garab qolo walayba soo diyaarsa wixii dacwadahe aad qabto sideed iyo tobankaanina halkaa fadhiya waxa weeyaan dacwadiinii u keensada ciddii idin doodaysana keensada dabeedna iyagaynu ka sugaynaa insha allahu tacaala inay magaranaysa hawlaha kale jira waa yeel baanu nahay shalay kormeer baanu u baxnay afar baabuur baanu dirnay wixii jiro ee kale annaga halkeeda ugu tegayna wixii jiro ee kale annagaa halkeeda kaga daba tegayna annagaa u taagan waxa weeyaan taana sidaa u ogaada hadda waa waa guudmar baa le waxyaabaha la xoqxoqonaya waanu ognahay mid walba annaga halkeeda ugu tegayna waxaa jira ciidanka ka hadhay baanu ognahay sida ay wax yihiin baanu ognahay wixii suuragal ah ee saxa mid walba sidaanu idinku leenahay annagaa inta kale hawsheeda u taagan waxay la tahay sidaa iyo caafimaad wanaagsan iyo muxuu ahay qalbi wanaagsan ha lagu maxayde maxayde ku qaata dacwadii ugu soo diyaargarooba maxay ahayday insha allahu tacala ilahayna waxaynu ka baryaynaa in ilaahay guushiiyo gargaarkayna siiyo dee isimadii iyo salaadiintana waa idin hogaaminayaano iyaguna waa magaranaysa aada iyo aad baan mahad gaara ugu celinayaa oo runtii mid gaara aan ugu celinaya iyagana oo doorkii dee ay ku lahaayeen ayay ka qaateen ama ay ka fadhiyaan waxaan leeyahay aan sidaas maxayday haynoo ahaato arrinku saasaynu ku ballamaynaa waxaanan ku gebagabaynayaa ballan sidaasa inoo ah shakiga iyo hawhaada iyo dhagxanta lasoo tuurtuurayana waxa weeye aan iska saarno waxaan leeyahay yani mararka qaar golahan oo kale waxaan leeyahay waxaan hadalkayga ku xidhaya ciddii xumo wadda ciddii xumo wadda ee nabadaa u maxayda iyo dadkaa walaalaa dhexdooda ka wada ya horta marka hore waxaan leey ilahay ha soo hadayo haddaanay hadaysmahayn waxaan leeyahay ilaahay meel daran ha ka tuure faatax ay dhaha horta mas-uuliyad baan maanta sidaa intaasuna kaga wakiil baanay ciddii xuma ka dhex wada ee masaalixaad doonaysa iyo iyo iyo iyo maxayday dadkaa walaala in la nabdiyo ciddii ka dhex wada ilaahay waxaynu ka baryana oo ilaahay ka baryana ilaahayna qadin maayo inagoo muslimiina ilaahay meel daran inuu ka tuuro calaamo muuqatana ka muujiyo calaamo muuqatana ka muujiyo dadkeenana qalbigiisa iyo qulusa ilahay isu soo jeediyo nabad baynu doonaynaa walaaltinimo baynu doonaynaa inaynu maxayday waxay dhexdeena ku jira qodxaha walaaltinimo ku gurnaa baanu doonaynaa idinkoo walaala ah oo seedi iyo sadog isu wada ah oo sidiinii gogasha ugu wada fadhiya inaanu idinka ambabaxnaa baanu doonaynaa calool wanaagsan iyo mahad wanaagsan aynu ku kala baxno insha allahu tacaala aynu ku kala ambabaxno hadalkayga waxaan ku urinaya ragga halkaa fadhiya haddaan in yar ku noqdo nin walba kala badh baa nacaan leh kala badh baa dhikar leh maxay heday kulligood iminka dawadii waa ka dhamaatay waxaanu iminka u baxaynaa inaanu bal cid qaybino oo aanu nahay ragga ha loo doono marka ragga halkaa wada fadhiya ee isa wada hor fadhiya waxaan leeyahay taxgelinteeda iyo aaminkeeda ninka kolba dabada ka ka maxay halkan ka hadhadlaya waa inuu eega taxgeliyaa wey tolkaa muxuu kuugu yimi raggan muxuu kuugu yimi maxaa naga yaala dhirtan waxba nagama yaalin walaaltini baanu idinku nimi iyo kalgacal iyo muxubo inaanu ka dhalino xaska waxyaabaha laydinku laydin dhexgeliye maanta yaree meesha ka dhacay inaanu nabarka idinla bogsina baanu idinku nimi hadalkaa dheer galabta waxaa iga keenay mar haddaan shirka guddoomiye u ahaa oo khiyaarta hogaaminayey hadalka inta kalaan siinayay laakiin hadalkaa dheer waxaa iga keenay maxaa la odhan jiray nin weyn iyo walba caynkaas wa siduu xoogi waxyaabo badan oonu ognahay oo soo noqnoqonaya oo maxaa yeelay intaynu nabaddaa wadno dhinacyada laga wado ayaa hadalkaa dheer galabtaygu kalifay waxaan leeyahay aan meel uga soo wada jeedsano cadowga nabadda aan meel uga soo wada jeedsano aan usoo jeedsano nabadeenna nolosheenna inaynu maxaa yeelay dadkeena iyo ooryaheena iyo dumarkeena iyo caruuraheena noloshooda inta dambe inaynu ka maganayso hadalkaygii waxaan ku dhaabadaynaya adduunka koray wuxuu gartay inuu qorigiiyo xabadda waa cadow nolosha ummaddu cadow yahay waxa weeyaan inay qorigiiyo xabaddii intay meel iska dhigaan dabadeedna ay u u fadhiistaan nabad inay wax ku noqdaan adduunka kore waa kaa inana maanta waxaynu ku jirnaa silica inaynu wax moodayno inan yaroo qori loo ordayo oday dabada le waa waa layna gumaynaya haddaynu reer hebel nahay ina yahow maxayday orodoo ina xore xorayn maayo waa baaba weeye maaha xorayn waa baaba aynaan ka waantoobayn ilaahay haynaga qaado laakiin waxaan ku gabagabaynaya waa in caqligeenu shaqeeya wadadaa haddii imika xas yaallo waynu baaban rajeeraynaa waxaan ilaahay ka baryayaa oo ku ducaynaya aan leeya ilaahw naga aqbal oo ilaahw naga aqbal ilaahw nabadda noo suurageli ilaahw nabadda noo suurageli ilaahadow qalbigeeyo qulubteedaba waad ogtee nabadda noo xig ilaahw noogu gargaar ilaahadow rabbigadow kuwiiaan hore uga hadlaya fidmowarayaasha ah noo hadee haddaanay hadaysba ilaahw naga dheere ilaahw naga dheere ilaahw naga dheere ilaahw qalbigeeyo qulubteedaba isu soo jeedi إله سأسان كابرني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد